badan ayaanu yeelanay kulamadaas oo waxa waaye kulamo kalfadhigii rasmiga ah markii kulama baarlamaanka kaga damay marka dhowr ajenda ayaa jiray noocan baarlamaanka marka waxa waaye uu la horkeenay marka uu kamid ahaa ajenda ku saabsanaa marka ansixinta xeerka dhismaha golaha garsoorka marka waxa weeye waa iyo hadda saana marka kulamada soo socda marka ajambiyaal kale marka insha allah la horkeeni doon marka baarlamanku run ahaanti si caadi ah ayuu hawshiisa ugu socotaa waana uu furaya kalfadhigiisa marka kulamada isin waa la taan iyo weliba qodobada markaas isin ku heliydan jarana markaas waa ku dhaqan galin
kulamadii waa xaway aanu qabsanay kulamo waxaa kamid ahaa kulankii lagu ansixinayo xeer hoosaadkii baarlamanka waxaa kamid ahaa kunkii kale lagu ansixinayay xeerkii dhismaha adeega golaha garsoorka wixii taa ka dambeeyey marka waxaa jiray dhowr xildhibaanada qaar kamida marka seminaaro hay-adda u n d b da ay bixinaysay ka qaybgelaaya marka seminaaradaas ayaan hadda intaan marka baarlamaanka marka hawshiisa caadiga ahayd kulamada iyo fadhiyada mar markuu ajenda uu jiro waa ay socdaan waxaana intaa barbar socda marka waxa waaye waxbarasho iyo seminaaro gaara oo loogu talagalay marka xildhibaanada in aqoontooda iyo marka waxa waaye kor loogu qaado gudoomiye weliba nin korbiyaase kulamadii xildhibaanada baarlamaanka iyo welidan jarana markaas tiro joosto markaasi iisan kukoytan kala fadhiyadii markaa iisan welatan tan iyo inta baarlamanka kalfadhigiisii ugu horeeya ee rasmigaa la furay bisha koob iyo labaatankeedii waxa intii kulamo aanu yeelanayn ajendayaal baanu kaga hadalnay mar waxa weye waxaana la horkeenay ajendihii akriskii lagu kadibna lagu ansixinay xeer hoosaadkii baarlamanka wixii ka dambeeya ajenda kale waxaa jiray oo nala horkeenay waxa weye waanu kaga hadlayna marka ansixintii xeerka dhismaha golaha adeega garsoorka intaas ayaan kugu soo koobaya su-aalaha walaal kulamadii inka dambeeya hakadya kooyan may hakadkaas kooy hakadu ku yimid male hakadu ku yimid male baarlamanku kalfadhigiisu waa uu furan yahay seminaaro ayaana socda xildhibaan wax hakad marka hakad aniga aan arkamale maalin walba si joogto ayuu baarlamanka hawshiisa u socota marka ma ahan oo keliya marka baarlamanka wax haddaad hawsha u taqaana in marka madasha ay ay furan tahay golaha oo keliya ma aha marka waxa weye guddoonka iyo xildhibaanadu iyo guddiyadooda waxooda waa marka hawshooda caadiga u socota wax hakad oo ku jira ma laha gudoomiye adoo mahadsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad dhexe ee ku hadleen dhibaatada markaas linjeysada shacabka kujeeda golada koonfur galbeed oo markaas puntland markaas dhibaato ka hayta xildhibaanadii koonfur galbeed ku hadleen arrintaas waa ka hadalnay waana xiriir waa kala yeelanay xildhibaanada dowladda federaalka ku jiro xildhibaanada dowladda federaalka ku jiro waxa waaye sidooda wacna laha xildhibaano kale waxayna matalaan sidoo kale gobolada iyo gobolada aan ka koonfur galbeed marka xildhibaanada dowladda federaalka ku jira xildhibaanada qaran ee ha noqdaan waxa kuwa deegaanada kasoo jeeda kuwa deegaanada puntland kasoo jeeda